sharciga khaariqulcaadada hadduu nebi kasoo fulo waxaa la yidhahdaa mucjizo in aayad la yidhahdana way ka fiican tahay waa nebiga intaan nebiga laga dhigin ka hor haddii ay kasoo fushana waxaa la yidhahdaa irhaasaad baa la yidhahda irhaasaad yani waa muqadimaad waa hordhac saasaa la yidhahda haddii ay weli kasoo fushana waxaa la yidhahdaa karaam baa la yidhahda hadday dadka qaarkood kasoo fusho dadka qaarkood bacd alcawaambe dadka caamada qaarkood hadday kasoo fushana waxay yidhaahdaan macuuna loo yaqaana bay dhaha almacuuna waa kaalmo haddii ay kasoo fushana yidhaahdaan faasiq ruux faasiqa iyo gaal iyo munaafiq hadday kasoo fushana waxaa la yidhahdaa istidraaj haddii ay kasoo fusho aynan macnaha waxa weyaan isaga taageersanayn ay kasoo horjeedana waxaa la yidhahdaa ihaanatun baa la ihaanatun marka waxa weyaan waa mucjizatun iyo irhaasun iyo karaamatun iyo macuunatun iyo istidraajun iyo ihaanat intaas u qaybiyaan taqsiimkaasi waa min taqsiim bacd ahli lcilmi ay leeyihiin qaar ka midana mulaaxadaad baa saaran hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى وعندنا تفضيل اعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى waxayla dambeeyey abyaadii uu sheekh uga hadlayey karaamaadka awliyada oo aan dhinacyo badan ka taabanay ama ka tilmaanay waxaan jeclaa insha allahu tacaala inaad hadalkii xalinto aan u idaafeeyo haddii ruuxa welinimadiisa ay sugnaato oo iimaankii alla kacabsigii laga helo haddana karaamaadkii laga helo kama laasimayso in la caabudo in la baryo kama laasimayso masalada baryada iyo cibaadada iyo in la rumeeyo ama la ictiqaadiyo inay awoodi u kordhayso kownka uu ku maamulo wax kaga qabto midaas iyadu waa maslo kufriga waaye maslo iyadu gaalnimoa waaye islaamka lagaga baxayo maxaa yeelay wilaayadu ma laasimsanayso kamana dhalanayso in ilaahay subxaana watacaala xaqiisii addoonka la siiyo bal ilaahay subxaana watacaala taa wuxuu u diiday rusushuu u diiday oo awliyada ka fadli badan ya ciisa bna maryama aanta qulta linnaasi itakhiduunii waummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak marka haddii welinimadiisu sugnaato kama dhalanayso in la baryi karo karaamuu yeeshayna kama laasimayso inuu awood leeyahayoo wax qaban karo wax kala laasimayo wax isku xidhan midna maaha saas way macna marka waa tasawur khaasiga oo aada u gafsan sharcigana aada uga fogway masalada kale iyadana u baahan in lagaado waxay tahay ruuxa daahirkiisu waa laga yaabaa inuu iimaan iyo alla kacabsi ka muuqdo laakiin weli waxaa inaga maqan qalbigiisa waxa ku jira oo aynaan ogaan karayn waa masalada ay culimmadu leeyihiin cidina si kasta hadduu u dhaaca badan yahay janno looma qiri karayo maxaa yeelay ma ogin qalbigiisa maxaa ku jira qulubta ilahi baa dalcan kara subxana watacaala mar haddaan qalbigiisa laga warrami karin waxa ku jira sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa inuu weli isugu kaamuujiyo oo uu munaafiq noqdo ama gaal islaamnimo iyo welinimo isku muujinayo inuu yahy ama waxyaalo fara badan adiga ay kaa qarsoyin baa dhici karta waa mida nebigu sal lla lay wasalam uu u diiday gabadhii umulcalaa xadiidka saxiixulbukhaari ku yaalla cusmaan ibni madcuun markuu dhintay saxaabiga liis oo wuxuu ahaa muhaajiriintii hore aywa ilaada qiimada badanna wuu ah markuu dhintay ayaa waxaa tiri gabadhaasi oo gurigoodu ku noolaa waxaan markhaati ka ahay inuu ilaahay ku karaameeyey raxmatullaahi calayh waxaan ka markhaati kacayaa inuu ilaahay ku karaameeyey markaasaa nabiga qor sal alay wasalam umulcalaayay maxaa ku ogeysiiyey inuu ilaahay karaameeyey markaasaa waxay tidhi nebi allow hadduusan ilaahay cusmaan ibn madcuun karaamaynayn yaa kaloo la karaamaynba nabiga wuxuu ku yuri sal alay wasalam umulcalaayay iska isaga iska dhaaf xataa anigaa waxaa laygu samayn doonaa aan garanaynin buu nabi sal alay slam yani saxaabi muhaajiri ah oo min asaabiqiina alawaliina ah ayuu nebigu sal lay wasalam wuxuu u diidan yahay gabadhaasi taskiyada ay taskiyanayso ilahay agtiisa inuu karaamo ku leeyahay ay sheegayso aniga isaga iska dhaafa xataa anaan garanayn wax laygu fadhiisoon oo lagu samayn doono buu nabigna sal lay wasalam marka wadaadkan waxoogaa yani daahirkiisa kula qumanaaday oo waxoogaaga karaamaadkii kaaga muuqdeen maxaad ka ogtahay qalbigiisa waxa ku jira ilahi baa garanaya subxana watacala wax qalbiga ku jiriyo waxayna iga qarsoonay saas daraaddeed boqolkiiba boqol iskama dhigi kartay heel waa weli ilaah saas maana allahuma daahirka wixii noo muuqda waa dhahaynaa waa rajaynaynaa inuu weli ilaahay maadaama iimaan iyo alla kacabsi ka muuqdo waa rajaynaynaa laakiin jazman inaan nidhaahno waa weli ilaahay jannaduuna gelaya maya taas waa la diiday macna mar haddii taa la diiday ruux marka aad dhigi karto waa isku hadlaynayaayo weli welinimadiisiiba welinimadiisiiba ma hubi kartid haddii lagu yidhi iyo inuu janno gelayo ilaahayna karaamaynayo ma hubi kartid cidina ma jasmin karta haddii la yidhi hadda wax wey waxaad ka raasataaba meesha ku jirin waxaad wax ugu doonato baaba meeshuu ku jirin isagii laftiisii baa la garanayna wuxuu ku dambaynaya marka walba geel hebel kuwa daba yaallaa min daba naadaa in isagaba aan la garayna wuxuu ku dambayn doono marka aduu isdaba dhigto oo tidhahdo isagaasaan isku hadlaynayaayo shafaaco ka rabaayo aakharo wax ka doonayo inuu wax ii qastaan rabaa oo isagii haddii lala kac ka war oo kawaanka la saaro ya sooma dhici karto ma dhici karto aybmo ilaah u yaallaya subxana watacala wax annaga aan xukumi karna maaha sidaas daraaddeed ayaa yani qaacidadu waxay tahay tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun iyaguna waxay shaqaysteen bay leeyihiin idinkuna waxaad shaqaystaan baad leeyihin shaqayso oo waxaad ilaahay uu kuu yani kuugu naxariisan lahaa adugu la iman laakiin hebel ha isku hadlayna hebel baan isku hadlaynaya isagaaba la garayna wuxuu noqon doone waxba shafaacadiisa iyo ha isku hadlaynayna adiga shaqayso oo ilaahay raaligelintiisa ku dadaal ilahna bari subxana watacaala inuu cadaab kaa badbaadiy shaqada ku tiyo shaqadaadaa ku talagal iyo adiguna macnaa waxa weye lafaha iyo camalkaaga ictimaad bacda fadli illahi tabaaraka watacala laakiin mina ha isku hadlayn saas maana وعندنا تفضيل أعيان البشر ألقى وحكمها الله يا شيخ مثلا ليده المفاضلة بين البشر والملائكة basharka iyo malaaigta koode baa fadli badan basharka waa bini aadamka iyo malaaigta koode baa fadli badan wuxuu yidhi waa cindanaa agtanada waxaa ahaaday tafdiilu acyaani اlbashar basharka acyaantooda basharka acyaantooda yani acyaanta wuxuu ka wadaa afraadooda macnaha fadilidooda calaa milaaki rabbinaa rabbiganaga malaa'igtiisa laga fadilo taasaa agtanada ah kamaa sida ishtahara caan baxday sida caanowday caanka qaala wuxuu yidhi yaa odhanay imaam axmed wa yani qaaladaa faacilkeeda imaam axmed qaala wuxuu yidhi imaam axmed waman qaala ruuxii yidhaah siwaa haadaa kaa wixii ka soo hadhay iftaraa waa been abuurtay waqad tacaddaa waana xad waana gudbay waa xadgudbay fi lmaqaali odhaahda dhexdeeda wuu ku xadgudbay wajtara waana jirsaday macnaheedu waxa weeye masaladu acyaanta acyaanta basharka iyo malaa'igta kooda koodabaa fadli badan way manaa acyaanta basharka waxaa laga wadaa bimacnaa kuwooda basharka kuwooda sii fadli badan iyo malaa'igta la tirsansiinaya ma waxaa fadli badan basharka mise malaa'igtaa fadli badan masaladan culimada qaarkoodna waa ka hadlaan oo way galaan qaarna waxay yidhaahdaan waxay ku tiriyaan masaa-isha hadalkoodu wax faa'iidaa iyo midho ayna lahayn wax samara camal camal ah oo ka dhalanaya malaynin sidaas daraaddeed baa waxay leeyihin in laga gaabsadaaba fiican in aada laysugusi mashquuliyaba maba mudnaba ma malaa'ig baa fadli badan mise bashar baa fadli badan in layskaga gaabsado layskagaba amusay ku fiican bay leeyihin culimada qaarkood maxaa yeelay ogaanshaheeda wax faa'iido weyn oo ka dhalanaysaa ma jirto wax camal oo ka rakibmaya ma jirto cilmiguna wuxuu faa'iido ku leeyahay waa midka camalku ka rakibmaya oo markaad ogaato camal ka dhalanaya caqiida ka dhalanaysa yani qowl baa ka dhalanaya ficil baa ka rakibmaya kuwaas wey macna culimada qaarkood marka waxay leeyihiin masaladan oo kale miskiga amusay ku fiican tahay laakiin culimada qaar baa ka hadlay aymadii salafka qaar ka mid a masalada ka hadlay ayib sheekhu marka wuxuu yidhi basharka afraaddiisa fadliga badan ayaa malaa'igta ka fadli badan sidaasaana caan ah oo sidaasaan rumaysannahay imaam axmed wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi sidaasi aan ahayn ruuxii yidhaahda oo citiqaadiya waa been abuurtay hadalkana waa ku xadgudbay waana dhiiraday wajtaraa waa dhiiradayoo waxaan loo baahnayn inuu ku dhiirado ayuu macnaa wax way ku dhiiraday ayb marka hadalka imaam axmed uu ka soo guurinayo waa madhab ay aimada qaarkood qabaan aimada qaarkood ayaa qaba inay bini aadamku ka fadli badan yihiin min xayu ljumla malaaigta ay ka fadli badan yihin min xayu ljumla markii la yidhaahdo macna waxa weyaan waa yani mufaadalatu jumlati almalaa'ika bijumlati albashar duuduub duuduub marka kuwana isku duuban iyo kuwana isku duuban laakiin markii mid mid la yidhaahdo mid mid markii la yidhaahdo markaasi xukun ka gedisan bay qaadan karta lanna waa laga heli karaa basharka dhexdiisa mid ka fadli badan malaaigta waana dhici karta malaa'igta laga helo kuwo ka fadli badan basharka qaar ka mid marka mid mid marka la yidhahdo lagama hadlayo laakiin duuduub ahaan way macnaha masalada saas ayib alimaamu ibnu taymiya caleyh raxmat ullah sheikhu lislaam asagu ra'yi buu ka leeyahay masalada wuxuu leeyahay saalixuu albashar afdalu biictibaari kamaali nihaaya والملائكة أفضل باعتبار البداية دي. فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة وبهذا التفصيل يتبين سر تفضيله وكان قال يا شيخ سلام تيمي وكليه بني آدم كبشر ككل شكيكيان أيا مركا لسيريو ضماتك ضماتك أيا فضل بدن باللو مركا لسيريو ملائكة فضل بدن بليه نسيت فهي مركا سيريو ملائكة هبة كرب الكتاب في الرفيق الأعلى يعني وحوي الرفيق يكون الفرق أي شيء صحيح وخلقك كرتي يتمت وحياة بدر بن آدم كفمين يو نقص يضمنان أنا ولقى إلى ليو ويكنز هين ثمان مصريان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بن آدم جينا دنبي بكتر أيه وحي مروا البأي كم مشكول فيه وأي كم احتلال الله إلى ليو سبحانه وتعالى markaad fiiriso xaalkooda hadda ay yihiin iyo bilowdaa hore markaad fiiriso shaki male ahwaasha malaa'igtu ay ku sugan tahay hadda inay ka fiican tahay kana fadli badan tahay basharku xaaladda uu ku sugan yahay haylbasharka mahmaa kamun haddana jawaaribu naqsi iyo laga waayi maayo waxoogaa ijtihaadaad khabaa iyo bacdu dunuub iyo yani waxway laga waayi maayo xaalka hadda siduu yahay iyo bilowgan hore wuxuu leeyahay marka xaalka malaa'igta ayaa ka fadli badan kana qiimo badan kana kamaal badan markii la fiiriyey dhammaadka maalinta qiyaamada adduunka dhammaadkiisiiyo gadaal dambe waxay ka noqon doontana wuxuu leeyahay iyo jannada markii la galo basharka saalixiintiisa basharka dadkiisa war wanaagsan ayaa markaa ka dhammaystirnaan badan oo ka fadli badan malaa'igta xaalkeeda saas maana oo dee yani malaa'igtu markaa malaa'igtu markaas waxay basalaan iyo siyaaro ugu imaanayaan basharka jannada ku jira waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum basharkii jannada galadii soo salaamayaan oo soo siyaaranayaan marka nihayada iyo dhammaadka jannada marka la galo wuxuu leeyahay basharka ayaa xagga dhammaadka kaga fadhi badan bilowgan horena iyo inta adduunyadu dhisan tahayna malaa'igta axwaasheeda ka fadhi badan buu leeyahay mas'alada tafsiilkeeda iyo faahfaahinteeda sirteedu saasay kuxambaanaysaa marka labada xaalo ayuu u kala qaadaya qolana waxa weye basharka yani si duuduuba u fadilayaan culimada qaarkoodna waxay leeyihiin ma ahe malaa'igta ayaa ka fadli badan qaarna way ka tawaqufayaan oo mas'alada way ka istaagayaan adiga mas'alada hadda wax weynoo yani hoosteeda kusii jiraayo ma jirto waa un masala yani saisha cilmiga lasoo qaxiyey oo kamida maana ayib وعندنا أكثر لدى بشيخ تفضيل أع- عندنا أكثر لدى وحا أهاري وأن الرميسان هي تفضيل أعيان البشر بشر كأعيان تلك تفضيل دور أفراد معنى أفراد كمدهم على ملاك ربنا ربنا لقى ملائكتي شكرك ولقى تفضيله كما سيدة اشتهر عام بحري ومعنى وحوه إمام أحمد يغير كبار سيدة عام كتير لقى هاي قال ويحور إمام مالك وإمام أحمد ومن قال روحي إله سوى هذا kan waxaan ahayn kan wax ka gedisan kee in acyaanulbashar ay fadli badanta oo malaa'igta ka fadhi badanta kaawa kan waxaan ahayn sidaa waxaan ahayn ruuxuu yidhaahdo ictiqaadiya iftaraa waa been abuurta been abuura buu leeyihi iftaraadaas bimacnaa kadaba bay ka dhiganta been buu sheegay waqad tacaddaa wuuna xadgudbay wuu gudbay wuu xadgudbay fi lmaqaali oraahda uu cuskaday oraahdaa uu cuskadayna xadgudub buu ku sameeyey taqriiban sheekha saarixa wuxuu leeyahay tajaawaza alxadda almanquula althaabita can alrasuul wakhaalafa asalaf saasa ku fasiree tajaawaza alxadda almanquula althaabita can alrasuul mas'alada kutubta lagaga hadlay markaad dhacdo ma helaysid nas rasuulka ka sugan sal alay wasalam oo odhanaya malaa'igta waxaa ka fadli badan acyaanuulbashar marka xadiis daciifa waa jira wajtaraa macnaha waa dhiirraday oo waxaan loo bahrayn ayuu ku dhiirraday sidaas way macna intaas marka wuxuu kaga baxay masaladaas malaa'igta fadli badan ninka basharka fadli badan ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يجب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر ونشر مظلوم وقمع كفر وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج أقرأ في الله يا مسألة الإمامة لغة القصص الإمامة وهو جنك hogaanka muslimiinta iyo madaxnimada mas'aladani aslan waxay ahayd min masaa'il fiqhiga ka mid ahayd laakiin waxaa quluwi ku sameeyey nimanka la yidhahdo shiicada oo mas'alatu limaama waxay ka dhigeen aslun min usuuli iddiin bay ka dhigeen bal arkaanta islaamka ee shanta abay ku lixeeyeen rukniga lixaad wuxuna waa ruknu limaama mar hadday guluwi ku sameeyeen shiicadu a'immadii sunnadu waxay ku qasbanaadeen mas'alada inay kaga hadlaan fii samiimi kutubi alcaqiida kutubta usuulka inay kusoo qaadaan marka masalada lagaga hadla macna marka masalatu limaama taqriiban waa yaryahay kitaab kutubta sunnada ka mida yani sunnada waxaan ka wadaa kutubta caqiidada oo ka madhan waa yaryahay biahmiyatiha macna wuxuu sheekhu yidhi marka walaa ghinaa maaran liummati alislaami uma sugnaanin ummadda islaamka fii kulli casrin casri kasta oo uu kaana ahaaday oo kaana ahaaday can imaamin imaam xaggii ay ka maarmaan walaa ghinaa maaran can imaamin imaam xaggii hogaamiye laga maarmo liummati alislaami ummadda islaamka uma sugnaanin maarankaasi fii kulli casrin wakhti kasta oo kaana ahaa wakhti kastay soo martay yadubu muxuu samaynayaa imaamkaas yadubu wuxuu difaacayaa canhaa ummadda islaamka xaggeeda wuxuu ka difaacayaa kulla dii juxuudin raximkalla kulla dii juxuudin diidda mid u saaxiiba kulligii wayactanii wuxuu ku dadaalaya oo ihtimaam siinaya bilghaswi duulaanka waalxuduudi iyo xuduudaha wa iqaamat alxuduud wa ficli macruufin shay wanaagsan samayntiisa wa tarki nukrin shay shareecadu diiday ka tegitaankiisa wa nasri madluumin mid laga gardaran yahay uhiilintiisa wa qamci kufrin iyo gaalnimo jebinteeda iyo madaxka garaacideeda macnaha iyo wa qamci kufrin ay ahla kufrin qamcintooda iyo madax jebintooda iyo wa akhdi maalil sayi say-a xoolihiisa qaadidooda iyo walkharaaji iyo kharaajka xoolaha xoolaha kharaajka qaadidooda iyo wa naxwihi wixii la mid ah wasarfi iyo yacni iilid ama bixin xoolaha lagu bixiyo loo iilo fii minhaajin jid loo iilo jidkii shareecadu ugu talagashay lagu bixiyo loo iilo macnaha wuxuu leeyahay ummadda islaamku wakhti kastay soo martay iyo wakhtigu kastay mari doontaba kama maaranto imaam imaamku waa hogaamiyaha alimaam waxaa laga wadaa qaa'idka laga wadaa imaamat diin iyo imaamat dunya labadaba soo gala imaamat diin isku mid bay ahay waagii hore oo ninka adduunyada hoggaanka u haya ee madaxda ah isla isagaa unbaa diintana imaam u ahaa ummadda gadaal dambe iyar iyar bay u kala fogaatay ilaa ay kala baxday oo cibaadaadkii iyo salaadihiina imaam loo sameeyey siyaasadii iyo maamulkii adduunyadana imaam iyo hogaami hogaamiye kale ay qaadatay wa ilaa shareecada imaam marka la yidhaahdo imaam yacni alimaama fi اddiin walimaama fi اdunya saas man lanna diinta islaamku inay adduunyada dadkana u hagaajiso diintadana u hagaajiso bay labadaba loo keenay wax kala maarmi karo oo kala bixi karana ma saas man waxay masaladii sii fogaatay markii caalam islaami hadda gumaysigu qabsaday oo intuu rag ka mida muslimiinta ka mid ahaa intuu kaxaystay wax soo bartay kuwii uu wax soo bartay caalamulislaami uu ku soo celiyey fikraddii marka ka jirtay waddamadaas oo diinta iyo dowladda in la kala saaro ah oo kiniisadaha in laga fogeeyo xukunka ah tii iyada ahayd buu gumaysigu marka caalamulislaamina ku dabaqay niman islaamnimo sheeganayo marka isaguu jaamacaadkiisa ka soo saaroo soo tababaray oo hawshaa u qabtana muslimiintiibuu madaxa ka saaray markaasa waxaa soo baxay mabda' la yidhaahdo mabdacu alcaymaaniya ee diin la-aanta ah ee ku salaysan faslu diini can dowla diinta iyo dowladda waa in la kala saaro diinta waa inay masaajid iyo meelaha cibaadada ku ekaato dowladdana waa inay dadka ka dhaxayso oo raggeedu maamushaan utruk maa lilaahi lilaahi wamaa liqaysara liqaysar qaacidadu asalku halkaasi kasoo bilaabtay marka waa fikrad ajnabi ah fikrad kufriga oo gaalnima oo ajnabi ah oo mustawrad ah oo muslimiinta ergiso ugu timid waay gaalada ku fardiya ilaa maantana inta haysata waa lagu qasbeeyo sangelis waay wax diin islaam ay iswaafaqsan yihiin maaha nin muslima ilaah yaqaana wuxuu raalli ku noqon karana maaha diinteenna ilahay inoo soo dejiyeyna dabeecaddeeda waa diidanta dabeicad ahaan haddii kaleysaduhu iyagu ay ay muflisiin yihiin oo wax ama dhaqaalo ka hadla ama bulshada ka hadla ama dowladda ka hadla wax nadaamoon adduunyada bulshada u nadaamiyaba kiniisada qawaaniinteeda iyo diinteeda ka mid maha yani kiniisadu waa un dhuquus waa wax la gargaraaciyo wax la qaadqaado bis laakiin shareecadeenna ma saasa ya shareecadna saasma shareecadeenna waxa weeyaan diinta iyo dowladdu waa isku meel saas yani waxa weyaan iyadoo dhan waa wada nidaam cibaadaadkii waa meel waxaa yani waxa weeye nidaam u samaysay dowladdii madaxweynihii baan hadda ka hadlayna shuruucda loo dejiyey waxay ka hadlaysaa masalan waxa weye bulshadii iyo maamulkeedii dhaqaalihii iyo maamulkiisii waxay ka hadlaysaa xataa jus-iyaadka ugu basiitan ee nolosha bini aadam ka mida ka hadlaysa maxaa yeele ilaahi subxaana wa tacala addoommadiisa markuu abuurtay uma ogolaanino ugama tegin cid maamusha iyo sharci maamula isagaa abuurtay abuuristuu abuurtayna waxaa garab socoto ku lamaan isagaa u taliya alaa lahu alkhalqu waalamru sida uu abuurista u leeyahay buu amarka iyo taladoodana isagu u leeyahay inuu wax u xalaaleeyo wax ka xaaraameeyo labadaasu marka kay isku lamaan bay nebi maxamed waa sal ly wasalam rasuulkii ilaahay ahaa isagaana hogaamiyaha ummadda ahaa abubakr sidiiq baa wuxuu ah uga dambeeyey isagaa dowladdana hogaaminayay diintana hogaaminayay cumar baa uga dambeeyey diinta iyo dowladda isagaa hogaaminayay dadkana isagaa tujinayay oo salaada imaamka u ahaa islamarkaana waxa isagaa madaxweynaha ah wahaakada sidaasay arrintu ahayd ilaa kala saarkan dambe u yimid oo aan saasayno macnaa fikrad qariib ah marka imaamkaasi macnaha waxay soo gelayaan labaduba way soo gelayaan oo dee waaba isku midba macnaha wuxuuna yidhi marka lagama maarmaan way oo shay laga maarmi kara ma aha hogaan wuxuu sheekhu leeyahay sheekh ibnu cusaymiin caleyh raxmatullah kullu xayin laa budda lahu min ra'iis xata albahaa'im waltuyuur buu noolo kasta madax waa u baahan yahay kama maarmo madax xataa xoolaha iyo shimbiraha bal sida ibnulqayim uu leeyahay xataa xasharaadka iyo cayayaanka cayayaanka xataa wax kale iska dhaafay nadaam iyo kala dambayn iyo madax iyo daday adeecaan inay adeecaan oo iyaga ka mida iyo way leeyihi waxaan madaxnimada iyo kala dambayntu waa shay fitri ah oo khalqiga noolaha oo dhan ku jirta walow bini aadamka ilahi subxana wa tacala caqli dheeraada ku karaameeyey oo tandiim iyo adduunyada taskhiirkeeda iyo sakhiriddeeda uu dheeraad u siiyey haddana shaygan madaxnimada iyo kala dambayd iyo madax sabaysiga wax khaas ku ama bini aadamka waxaan aqrinaa kitaabka yani waxa weyaan ibnulqayim caleyh raxmatullah kitaabkiisan shifaaun alcaliil fi masaa'il alqada'i walqadar kitaabka haddaad afiido qaybo dhan buu kaga hadlayaa cayayaanaadka iyo sida isu maamulaha oo weliba aad buu ugu dheeraanaya wuxuu gaxinayaa masala shinnadoo kaleeto qaabkay u habaysan tahay u tandiimsan tahay bini aadamka xataa inuusan u tandiimsanayn marka waa shay fitri ah sideedaba nidaam iyo kala dambayn iyo madax iyo saas way macnaha shay macnaha shareecaduna ay isbaatisay oo ay dadka amartay way macnaha oo hor wuxuu gaarsiiyey rasuulku sal lla lay wasalam uu yidhaahdo saddex ruux hadday safraan saddex ruux haday- hadday safraan mid iyaga ka mida madaxa ka dhigtan bulagu islaam yacni saddex ruux meesha ay u baahdeen maamul iyo madax u baahdeen ka badan oo meel ku wada nooloo nololi ka dhaxayso oo wax ka dhexeeyaan soo kama kama sii mudmin waa ka sii mudanta haddii aan la helin madaxda aan la helin meel kasta wixii waa isku dhex yaacaya isku dhex yaacaya marka waa shay fitri ah isla markaana waa shay shareecadu amartay maxaa yeelay haddii kale noloshoo dhan ayaa fawdo noqonaysa waxay leeyihin marka culimmadu in nin imaam alla sameeyo waa fardi istaajin nin imaama muslimiinta maamula istaajintiisa iyo dhisidiisu waa shay farab ah waana fardu kifaaya ilayhi min furuud alkifaaya furuud alkifaaya waxaa la yidhahdaa waajib waajib dadka laga wada doonayo laakiin qaar ka mida hadday isu taagaan intii kala dembigu ka dhacay hadday samayn waayaanna kulligood ay wada dambaabayaan intii markaas hawshaasi macnaha waxa weye ay saarnayd yani waxa weye hadday qaban waayaan markaasi dembi baa ka dhalanaya marka min furuud alkifaaya ayay ka mid tahay bal abu cabdillahi alqurtubi ijmac buu soo gurinaya wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay fasiray aayadda qur-aanka inii jaaciluka fi lardi inii jaaciluka khaliifatan fi lardi markuu ilahay aadam ku lahaa ayadaasuu axkaamta khilaafada uu kaga hadlay abu cabdillahi alqurtubi wuxuu marka leeyahay hadihi alaayatu aslun fii nasbi imaamin wa khaliifatin yusmacu lahu wayutac litajtamica bihi alkalimatu watanfuda bihi axkaamu alkhaliifa walaa khilaafa في وجود ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم وليه مسلمين فإن من مضح الله سبيه ومدر اسكمت خلافين عن مدر اسكمت خلافين إلا منك أصم لإله لوحل غوري يوي يسوون شرعة بكاء كنا جلعبا مجد إنساس أصم بني أصم ومثل بيهن magaciisaasuuba xaqiiqo ku ahaayo nin shareecada ka dhagalaabuu ahaado muctaili bu ah muctaili buu ahaa mar hadduu muctaili yahay khilaafkiisu wa muctabar ba la khilaafka muctasiladu hayru muctabar ba saas maan marka ijmac wey masaladu in iqaamatu alkhaliifa wa nasbu alimaam inay waajib tahay laa khilaafa bayna alumma bal ahmiyaddeeda waxaad wargaran kartaa nebiga markuu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulku markuu dhintay saxaabadu iyagoon rasuulka aasin ayay waxay ka hormariyeen aaskii nebiga inay bedelkiisii nin magacaabaan nebi maxamed sal lay slam lama aasin marka abubakr sidiiq la magacaabayo oo muslimiinta isku raacayaan limaada lianna nebiga aaskiisa laftiisa wuxuu u baahaya cid looga dambeeyo soo saas yaa maamulaya muslimiinta nebigii waa la aasayaa fajiicaa dhacday arrin culus baa timid yii muslimiintu ka amar qaadanaya soo iyadoo la hormariyo maa miyay hormariyeen markay khaliiftii doorteen oo ay isku waafaqeen oo la mubaayacoodeen markaa kadib bay u dhaqaaqeen nebiga aaskiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha marka masalada ahamiyaddeeda aad garanaysa macna ayib imaamka marka hadda laga hadlayo meesha lagaga hadlayo waa alimaam alcaam ama alimaam alacdam yani imaamka weyn asalka waxa wey haddii mid lala mubaayacoodo oo mid kale ka daba yimaado ku haysta midka dambe dilabu nabigu sal sl qoorta ka goy kan dambe ee kii hore daba jooga kaa qoorta goy kii waxaa la diiday macna waxa wey meesha inuu khilaaf ka yimaado marka asalka muslimiintu waa hal imaam oo acdam ah gobollada kale muslimiinta oo dhanna madax isaga raacsan oo isaga hoos yimaada unbaa joogaya sidaas wala xataa markuu islaamku ballaadhay oo xilligii cusmaan iyo cali iyo uu meelo fog fog gaadhay waxay laga talinaya meeshaan baan ku talina weliba kanaal dambe cabaasiyada baqdaad baa looga talinaya markuu islaamku ilaa china xagga la gaadhay xaggana uu ilaa faransiiska gaadhay marka muslimiintu hal imaamu acdam ay lahayn waxa kaleeto waxay ahaayeen yani wax weeyaan madax way ahayn madax isaga raacsan oo hoos jooga ramsiga muslimiinta ay jirtanaya taas waa maana ayib laakiin wuxuu tilmaamaya sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah inay waqtigii saxaabada laftiisii ay dhacday in imaamul acdamkii inta la waayay ay soo baxeen a'imo kala haysto gobollo kala haysto waxay ahayd buu leeyahay markii yani meesha lina shaamna reer bani umayaa haystay buu xijaazna waxaa haystay cabdullahi bnu zubayr oo loo wayacooday labadooduba daacadoodu muctabar bay ahayd oo kalna meeshoonu ka ahaa khaliif ka ahaa reer bani umayana halkaas haysta ilaa markii dambe reer bani umayya intay kusoo duuleen cabdullahi bnu zubayr ay dileen oo wada qabsadeen meesha yani wax weeyaan marka wuxuu leeyahay sheekhu saxaabadiiyo nool baa waxaa dhacday inay soo baxeen a'imo meelo kala haysta imaamnimadooduna ay muctabar tahay marka oo axkaamtii imaamnimada qaadanaya macna sidaas weya ayib marka haddana dee warkeena iska bada ayib imaamka marka weyn ayaa laga hadlayaa laakiin haddana haddii ay suroobi weyday imaamkii weynaa in la istaajiyo laakiin madax iyo hogaamiyeyaal ninba gobol haysta oo magaalo haysta haddii laysku imtixaano kuwaa gobollada iyo magaalooyinka kala haysta mid walba waxaa la siinayaa axkaamtii uu lahaan jiray imaamka acdamka oo inoo soo socoto daacadii iyo kaamar qaadashada iyo inaan lagu bixin iyo axkaamtii imaamku lahaa ayaa la siinayaa saas way macnaha walow axkaamtan asalkeeda loogu talagalay imaamulacdamka laakiin axkaamtii imaam acdamku qaatay kaas kuwa xataa gobolada kala haysta macna ayib hadday isku kacaan oo macnaha wax weeyaan ay kala amar qaadan waayaan oo ay diidaan inay soo simaadaan ayib marka walaa gina liummati alislaami fi kulli casrin kana can imaamin ayib muxuu qabanayaa imaamku imaamka mas-uuliyaadkiisii iyo xilka u yaal ayuu marka ka hadlay ta koowaad wuxuu yidhi mas-uuliyaadka iyo xilka u yaalla ninka madaxda u ah muslimiinta waxa weeye yadubu canha kulla dii juxuudin mid kasta oo diiddo u saaxiib ah waa gaal way maana diiddo ilaahay diintiisa uu diiday mid kasta oo saaxiib ah ayuu ka difaacayaa oo ka celinayaa ummadda islaamka macnaha wuxuu ka wadaa gaaladu inay wadamada muslimiinta iyo muslimiinta kusoo xadgudbaan ayuu ka difaacayaa oo waajibaadka ninka madaxda waxaa ka mid ah inuu xuduudda iyo dhulka muslimiinta iyo muslimiintaba difaaco oo ka difaaco quwado kale iyo awoodo kale iyo ummado kale oo dhulkooda kusoo duwa waa inuu ka difaaco taasi waa qodobka koobaad waajibka ku ah taa waa jihaadka loo yaqaano jihaadu dafciga loo yaqaano haddii muslimiinta lasoo weeraro waa inuu difaaco oo iyagii uu abaabuleen oo wixii hayay oo dhan ku bixiyeen siduu u difaaci lahaa dhulka muslimiinta ta labaad waxa weeyaan masuuliyada labaad wayactanii bilghaswi ee ihtimaam siinaya oo ku dadaalaya duulaanka duulaanka macnaa waxa weeyaan haddii xataa aan lasoo weerarin haddii lasoo weerar la garanayo iyagu waa dafci oo in layska celiyo oo xuduuddii u ilaaliyo oo dhulkii muslimiinta iyo dhiigoodii iyo xoolahoodaba ilaaliyo waa waajib laakiin haddii xataa aan lasoo weerarin waa inuu duulaanka iyo jihaadka u istaajiyo bilqaswigan hadda wuxuu ka wadaa jihaadka qaybtiisa loo yaqaano dalabka jihaadu dalab ayaa loo yaqaanaa ama waxaala tidhahda haddaad doonto almuhaajama inaad macnaha waxa weye uu isagu weeraro oo uu gaalada dhulkooda ugu tago oo uu ku duulo muxuu ugu duulayaa wuxuu ugu duulayaa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah dhulka waa in shirki laga waayo diintuna ay ilaahay keligi u wada ahaato yacni waa inay addoommadu ilaahay ku wada xidhmaan kuwo ilaahay ku wada xidhan iyo kuwo kuwaa hoos jooga caqiidadooda munxarafka habeyska haystoona ama yahuudiya ama nasraaniye ah oo waxooda iska taxanaya laakiin yay hoos joogaan waxay hoos joogaan calamkii tawxiidka iyo dowladda islaamka hoos joogaan ilaa shirkigaasi adduunka ka zuulaya nebiga waxa la yidhi waxaa ummadda la amray inay dagaalamaanay duulaan saas maan inay dagaalamaana duulaan waa dagaalka qaybtiisa loo yaqaano marka dalabka loo yaqaano waa labada qaybood uu jihaadka u qaybsana macna jihaadu dalab iyo jihaad dafci labadaas u qaybsama ayib kan hadda gaswiga oo duulaanka ah oo matala waxa weeyaan in muslimiinta ay abaabulaan inay ku duulaan ummado kale midkaa way midka hadda ka horna duuqa laga istaajiyo haddana aada moodo in dadaalka ugu badan lagu bixinayo oo weliba loo adeegsanayo labana culimo sheeganayo in la yidhaahdo islaamku martaba waxa la yidhaahdo jihaadu talab arintiisaadiga doodaha ka socda maalan telefishinada iyo yani qoraalada la samaynaya iyo waa isdhiigid rasmi ah isdhiigidku wuxuu ku leeyahay maya islaamku ma qabo yaa lagu raaligelinaya raggadadka lagu raaligelinaya islaamku waa ka gadisan yahay duulaankiisu waa ka gadisan yahay duulaanka ummadaha kala qaadana midda koowaad weeyaane horta adiga waxaadan ugaba cabsaninba oodan uga laalaabanin mabda inuu qabo islaamku duulaan ah waxaadan uga laalaabanin waa tee ummadda aan qabin hadday awood yeelato inay duusho ya ma jirtaa yaa dhin karo waa jirtaa ma jirto sooma limaadaa uu maraykanku adduunka hadda meel walba ugu duulaya maxaa kaga maqan ciraaq ya maxaa ku afghanistan kaga maqan maraykan baa degan ya matakana muxuu ugu duulayaa wuxuu ugu duulayaa masaalixdiisi iyo danihiisi waa meesha galay sooma danahooda markay xaqiijinayaan ay gaadhayaan xaq bay uleeyihiin siday iyagu qabaan inay duulaan waddan burburiyaan ummado burburiyaan ilaa ay dantooda gaadhaan sooma kristiyaanka iyo nasaaradaa soo duulay oo waddamada muslimiinta qabsaday oo dhib badan u geystay caalamka oo dhan bay reergalbeedku qabsadeen oo guulaysteen sooma maxaa kaga maqnaa markay guulaysanayan soo qitaal dhaladii ameyna ku jirin ilaa haddana waa jira mabda'a diinta islaamka marka inay taas ayaduna qabto la yidhaahdo way qabtaa dhaladiga maceeba ceeba ama laakiin dadka jabay ee ruuxiyan u jabay ee maskaxda inta laga gumaystay iyaga dhanba macnaha waxa weeyaan aad maskaha qabansaaraya maskaha qabansaaraya gabanahaya ee islaamkooda inay ictizaas ku sameeyaan ka gabanaya baa markii la yidhaahdo ama dad umaraha ku duushaan umaro danna waxba qaymiyaa ku duushaan wadankooda qabsataan oo dadkooda qabtaan oo meeshooda ku gardaraysataa maya maya anagu ma qabin kule ma qabin umaraha idinkuwa waa qabtaan idinkaba waa qabtaa intaasaan ku filan waxaan aad ula yaabay nin lahalahaa maalday waa doctor oo masri ah oo telefishinka ka doodahay oo xataa ku dhiira waayey ku dhiira waayey waa waa doctor fi shariica alislaamiya wuxuu ku dhiira waayey xataa inuu yidhaahdo yahuudi waa gaalo inuu yidhaahdo nasaaradu waa gaalo saan u dhahay lah dawaagaana waa inayna la doodno oo bal horta la muranno oo waxaas ugu wareejmino meesha muslimiintu maanta ay marayaan meel caadi ma meel caadi ma magaaladii waaweynayda ee muqararka ahayd kitaab kasta oo fiqiya markaad farto waxaa kaaga soo baxaya jihaadku inuu laba qaybood yahay jihaadu dafci iyo jihaad taladii ah mid kastana axkaam buu leeyahay masala ay culimada islaamku weligood isku khilaafeen ma laakiin miskiinka markii lagu haysto lagu gumaysanayo yani waxa weeye gumaysiga marar badan baa lala qabsadaayo siduu rabo uun dadku inay ku hadlaan ay jecel yahay ama wadaadku waa la iska baqahayaayo beecilay amaama lagula kaca haddaad baqaysana dee loola yimaado maxaa shaashada iyo telefoonku geenaya maad duurkaaga iska dishay intaad ummadda diinteeda ka taxriifin lahayd awalna dadkaaga iska dhexgashido iska gabadsido iska cibaadaysasido iska dhigo laakiin banaanka laga soo dacdeed marka aad usuushii diinta islaamka ku timato maya xataa haddaad cabsanayso cabsida adiga ku ekaato saas way macana ayib masalada marka masalada wey wayactani bilgazwi saas daraaddeed baa aimada waxay u badan yihiin xataa gazwiga taladiga ah waxay yidhaahdaan ugu yaraan imaamka muslimiintu sanadkiiba hal mar waa inuu rajmi sameeyo saasay badi ugu yaraan hadduusan kaba badinin maana yani waxa weye sababta kutub fiqiga laga hadlay ka mid ayib wayactani fi lqadwi duulaankana ihtimaam iyo dadaal buu ku bixinayaa inuu duulo oo uu macnaha waxa weeyaan uu jihaadka istaajiyo waxaa kusid mudan yani waxa weye diinta islaamku jihaadkeeda iyo dagaalada iyo duulaamada ay dowladaha kale ay bulshooyinka kale qabaan way kala gedsan yihiin jawharta iyo asalkay ku galgadsan yihiin waxay ku galgadsan yihiin diinta islaamku markay qabto jihaad iyo dagaal ay qabto waxay u dagaalamaysa ma aha dad burburi iyo dal burburi iyo dhaqaalo ka gaad iyo masaalix adduunye ma aha muxuu islaamku u jihaadaya wuxuu u jihaadayaa basharkan khalqigan khaldan ee ilaahoodii abuurtay ka tegay ilaahoodii abuurtay ha lagu soo celiyo haddii naar iyo cadaab bay kusii socdaan hadday dhintaane cadaabkiiyo naartay kusoo socdaanna ha laga badbaadiyo islaamku marka dadka uu ku duulayo kuma danaysanayo iyaguu u danaynaya soo saas ma laakiin bulshooyinka kaliya dowladaha kale dan ay leeyihiin oo ama dhaqaale ama diineed ama wafayn unbay u duulayaan ayaga maslaxadooda laakiin bulshaday ku duulayaan aan dani ugu jirto sosaasma asalka jawharta iyo daqsadka qaswiga iyo jihaadka iyo dagaalka ayay ku kala tegayaan kanna waa madhab rabbaaniya xagga ilaha ka soo degay midna waxa weeye waa sunca bashariya ayb walxuduudi midda kalete waajibka subxaana u yaalla waxa weye wayactanii bilxuduud xuduuddana iyadana wuu ku dadaalaya xuduudda inuu istaajiyo iyadana waajibaadkiisa ay ka mid xuduudda waxaa la yidhaahdaa alcuquubaat almuqadara fi ficli macsiya cuquubo shareecadu ay qadartay oy goysay macsiye iyo dembi la galayna ay u qadartay ayaa la yidhahdaa xadda la yidhahda sida masalan zinada xaddeeda kaleto oo ruux hadduu bikro yahayna la jeedliyo boqol jeedal haddii uu guur u horreeyeyna la dilayo dhagax lagu dilay sooma waxaa ka mid a masala xaddul qadfiga oo sideetan farbaash sideetan jeedal waxaa ka mid a xuduudda qutaacu turuqda qolada dhuljiifta ee nabadgelyadooda wakhtar geliya ayagana yani waxay ka mid tahay macaasida sharcada oo xuduudda ka dhigto marka xuduuddaas yaa loogu talagalay inuu istaajiyo waa waajibaadka imaamka sii la rabaa inuu xuduudda istaajiyo macna ayib xuduuddaasi marka loo faa'iday leeda xuduudda istaajinteeda loo faa'iday leeda faa'iido waxay u noqonaysaa ruuxa laxaday laftiisa faa'iidona waxay u noqonaysaa bulshaduu ku dhex noolaa faa'iidada ruuxa laxaday u noqonaysaa waxa weeyaan dembiguu galayba loogu dhaafaya nabigu wuxuu uhi alxuduudu kafaaraat bu rasulku sal lay slam xuduuddu waa kafaara iyo dembidhaaf wey wuxuu intuu zinaystay la xaday xaddaasi waxay keenaysaa in dembigi loogu dhaafo taasu faa'ido isaga unoqonaysa ma faa'iidada labaad ee bulshada u noqonaysa waxa weeye cudurkan khatarta ah inuusan soo noqnoqoninoo dad kaleo bulshada ka mid a aynan samaynin ayaa iyadana xuduudda loo samaynaya walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi nolol baa marka ku jirta soma nolol baa ku jirta haddii kale waxa weeyaan waxaan shareecadu intay xuduudda ka samaysayba haddii xuduudda aan lagu hor istaagin oo ay faafto mafaafid waxaa ka dhalanaysa iyo dhibaatooyin waxaa ka imaanaya marka dambe keeni kara inay bulshada dhanba rogmato oo ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa ay ku timaado saas maana matalan zinadoo kale markaan soo qaadano markii inta xuduuddii shareecada la fogeeyo la yidhi naxariistar baa ku jirta oo waa nadaam waxshi ah oo wax yacni hadda casrigan iyo nolosha la socon kara ma ah oo bannaanka la mariyey oo zinadii la yidhi waa laisku fasaxaya maxaa ka dhashay ya ayadis baa ka dhashay markaasaa maanta waxaa lagu leeyahay adduunka meeqa milyan ayaa ayadis u dhimanaysa xal bay ulaayihiin walilahi amarki si walba inta yeelaan koolbam ha la isticmaalo siwal ha la yeelo ma koolbam baa ayadis toojina ilaahay subxaana watacaala khalqigan isagaa abuurtay isagaana xogogaan u ah sharciga uu u dejiyey baana wuxuu sharciga saalixa u ah bini aadam caqligiisiina u dejiyay dorodal gaadhbaas hadday soo rogi lahaayeen shareecada islaamka nadaamka ay dejisay oo in zinada xaddeedii lagu soo celiyaa shaki ma laha inta qabta mooyaane ciddamba inuusan ku dhacen soo saas inay saas tahayna waxaad ku garan kartaa wadamada ugu yar markay sheegayaan dadka aydiska qaba wadamada ugu yar waa wadamada muslimiinta sooma wadamada muslimiinta ugu yar waa naadir aad bay u yartay sababtu maxay tahay sababtu waxa weye sababtii keenaysa cudurkan baa wadamada muslimiinta ku yar ee zinada ah soma haddii xaddii marka ay dabadi lahaayeen waxaana dhawaaba laga dhammaan lahaba khalqiguna waa nabadgeli lahaayeen walakum fi lqisaasi xayaatun nolol badan baa ku jirto dad badan baa noolaan laha laakiin gaalo ma rabto lid aad adigu leedahay inaad ku siiso soma ila sharcigii iyagu ay dejiteen xudaanta ka soo baxayo markay kii ilaahay qaataan sidaas daraaddeed ma rabaan lid ay ummad kale leedahay iyo nadaam ay ummad kale leedahay khaasatan reergalbeedka inay qaataan ma rabaan marka xuduudda faa'iidana bulshaday ugu jirtaa faa'iidana ruuxa la xadaya way ugu jirtaa faa'iidada bulshada ugu jirta waxaa ka mid ah rasuulkeena wuxu yuri sal alay wasalam hal xad ah oo dhulka ilaahay subxaana wa tacaala lagu oogo ayaa basharka uga khayr badan ugana fiican afartan beri in roob la siiyo oo la waraabiyo limaada leanna halkaa xad ee dhulka lagu oogay ayaa ilaahay wuxuu khalqiga ugu furayaa khayraad iyo barakaad aan caadi ahayn oo roob afartan beri da-ayay uga fiican somaarta saas marka garo halkaa markaad maraysa waxaad garan kartaa marka gaaladu sababta ay xoogga u saarayaan inay xuduudda islaamka ee diinta islaamku ay qabto ay tashwiihiyaan oo fool xumeeyaan oo iyagii kuwa la socda lagu kari waayo oo markaad ku soo qaado ay ka qabanbaxyoobaan limaada leanna waxay ogyihiin intooda waxgaradka xuduudda faa'iidada ku jirta ogyihin ummadii sharciga lahayd baa marka lagu diraya saasma ummadii sharciga lahayd oo in badanoo kamid aan aqooni lahayn ayaa lagu diraya marka wal xuduudi xuduudda oofinteeda ayaa iyadana waajibaadkiisa ka mid wa ficli macruufin shay shareecadu ay qirtay ay sugtay wanaagiisa kaa samayntiisana iyadana wuu ku dadaalaya ficli macruufin macruufka waxaa la yidhahdaa maa carafahu sharcu wa aqarahu wixii sharcigu uu qiro oo uu yani waxway sugo ayaa la yidhaahdaa macruufka ayib marka samayntiisa isaga madaxdaana inuu sameeyaa la doonaya ayib dadku inay sameeyaanna inuu faro oo ka shaqeeyaa la doonaya ficli macruufin ficlihi wa ficlihi labadaba waa laga rabaa wa tarki mukrin munkar iyo wax shareecadu diiday ka tegitaankiisana ayadana wuu ku dadaalaya waajibaadkiisa ka mid mas-uuliyaadkiisa macana inuu munkaraadka la dagaalamo waxyaala shareecadu diiday inuu la dagaalamo oo awoodda dowladda u isticmaalo awoodda dowladda waa inuu isticmaalo macaasida iyo dunuubta ka hortageeda saas way macana oo uu laga baqo liana liana allaha sida matala waxa weyaan ku sugan ina allaha la yazacu bisulطaani maa laa yazacu fi lqur'aan yani waxa weye dowladnimada iyo awooddu waxyaabo waxay xaqiijin kartaa qur-aanka haddii lagu dul akriyo oo ruuxa ilaahay ka baqla yidhaahdo ayna ka gaari karin dad badanoo ilaahay ka dhaqaa ay waxu tartaasi dad badanna seef iyo xarig iyo dawlad iyo cadajuglayn yaa wax ka qabata ilaahay ka baqi waxba kama gacbasan soma marka yani waxa weye watarki mukrin munkaraadka in lala dagaalamo waa mas-uuliyaadka iyo xilka madaxdow looga bahyo macna wa nasri madluumin mid laga gargarayaha uhiilintiis midka laga gargarayaha in loo hiiliyo iyo yani inkaaru lmunkar iyo alamru bilmacruuf arrimahan oo dhan muslimiintana waa u yaalaan laakiin isaga mas-uuliyad gooniya kasii saaran isaga xil gooni ayaa kasii saaran mana wa qamci kufrin iyo gaalnimada qamcinteeda middan iyo midii hore farqiga udhexeeya middan iyo midee midii uu lahaa yaduddu canha kulla dii juxuudin iyo wa qamci kufrinta farqiga udhexeeya midda hore waxa weeyaan waa cadow banaanka ka yimi qamci kufrinna waxa weeyaan gaalnimo ka soo baxday dowladda dhexeeda iyo muslimiinta dhexdoodii ka soo baxday waa inuu madaxa ka garaaco saas maalan dadka afkaarta khirribo watoo kaleto afkaarta khirriban sida cilmaaniyiinta iyo laadiniyiinta iyo kuwan kadaata ibaaxiyiinta iyo waxan kadaata fasaadka ka shaqaynaya waa xil saaran inuu madaxa ka tumo hadduu kufr yahay hadduu ilxaad yahay waa yani mas-uuliyad saaran ilahina subxana watacala maalinta qadar kala iskaafani doono wa akhdi maalilfayi walkharaaji kharaajka iyo fayga xoolahooda inuu qaado iyo wanaxwi wixii lamid fayga waxaa la yidhahdaa waa maa afaa allahu cala lmuslimiina min amwaali lkufaar baa ladaha wuxuu ilaahay muslimiinta u soo celiyo oo xoolaha gaalada uga soo celiyo ayaa waxaa la yidhahdaa fayga la yidhahda fayga istilaaxa fuqahada waxaa la yidhahdaa wixii gaaladu intay ka cararaan iyagoo lagula dagaalamin muslimiintu ay soo qaataan haniimaduna waa wixii dagaal lagaga qasado saasay u badan yihiin laakiin sheekh ibnu cuthaymiin hadda fayga wuxuu ka dhigayaa waxa loo yaqaano khumus lkhumus khumus lkhumus yani haniimada markii lasoo qaato gaalada xoolaha xoog lagaga qaato shan meelood baa loo qaybiya sooma afar meelood waxaa iska leh nimankii dagaalka ku jiray shan meel baa soo haray sooma meeshaasaa haddana shan meelood loosii qaybinaya shantaa meelood meel ka mida ayaa sayga la yidhahdaa bulsho oo midda uu leeyahay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana khumusahu lilaahi walirasuul faana lilaahi khumusahu walirasuul faana lilahi khumusahu walirasuul khumuskaas alle iyo rasuulkiisa iskale la leeyahay waa khumuskaasaa fayga la yidhaahdaa baytulmaalkaana la doonayaa buu leeyahay sheekhnasimiin ali raxmatullah laakiin fayga jamaahiirta waxay u yaqaanaan waa xoolaha gaaladu dagaal la-aanta ay ka cartay wey macana adiga kulligood waxaa la geynayaa yani wax weeyaan waa la qaadayaayo waa inuu qaado oo macnaha waxa weye fayga qaado xagee buu geynaya wuxuu geynaya baytulmaalka masaalixda muslimiinta marka loo isticmaalay dalaha muslimiinta yani baytulmaalku macnaha waa bangi waxaada loo yaqaano yani waxa wey bangiga dowladda wa ayib kharaajka maxaa la yidhahdaa marka kharaajka kharaajka waxaa la yidhahdaa gaalada dhulka laga qabsado gaalada marka lala dagaalamo dhulna waa laga qabsadaa xoolo guuri karana waa laga qabsadaa dhulka markii laga qabsado dhulka gaalada laga qabsaday ay deganaayeen ninka muslimiinta madaxda u abaa khiyaar u leh haddii doono wuxuu heli kara oo u bannaan inuu u qaybiyo dadkii dagaalka galay iyo mujaahidiintii oo uu yani uu sidii qaniimadoo kale ka dhigo afar meelood uu iyaga siiyo khumuska soo harayna sidii aayadda u sheegtay uu qaybiyo taa uu heli karaa waxaa kale uu heli karaa in uu dhulkan la qabsaday uusan qaybinin dadkii uu yidhaahdo beerta ka shaqeeya yani wax weeyaan yani wax ka soo saarta laakiin ruux walba oo dhulkaa qayb laga siiya dhulka dowladdiibaa iskale dowladdaa dhulkale ruux kasta oo beeranaya sanadkiiba ama bishiiba waxaa laga rabaa xoolo intaa la eg xoolahaa marka dhulkii ay dowladdu leedahay ay ka qaadayso ee dadka beeranaya ay ee isticmaalaya laga qaadayo xoolahaasaa la yidhahdaa kharaaj buu dhaha kharaaj saasa loo macna yacni waa kharajka iyo waxa laga qaadayo dhulkay dowladdu leedahay dadku beeranayaan oo isticmaalayaan taasaa kharaajka la yidhaahdaa xoolaha kharaajkaana marka waa inuu soo qaado ama muslimiinta buu siinayaa ama gaalooda siinayaa inuu gaalaa beeranayso ka faaidaysanayso oo isticmaalaysa xoolaana laga qaadaya dhulkii muslimiinta maadaama ay beeranayaan kharaj baa isagana hordha kharajka marka waxa weeye xoolaha kharajka ana waa inuu soo qaado iyo wixii la mida buu leeyahy iyo wixii la mida maxaa la mid noqon kara oo dowladda bangigeeda gelaysa waxaa la mido masalan xoolaha nin dhexlaba aan lahayn xoolaha loo waayo nin dhexlaba maxaa lagu samayna baytulmaalkaas keenaysa bayt baytulmaalka muslimiinta la geenaya masaaliifta xagga waa la isticmaala waxaa ka mid a masalan xoolaha la garan waayo baa cid iska leh maalka majhuulu saaxibka ah nin laba lama yaqaan xoolaha noocaas oo kaleeta iyagana baytulmaalkaas kale marka waa meelaha ay dawladda wax ka sugdaan ilan diinta islaamka ma taqaano waxa la yidhahdo muxuu ahaa cashuur shuruudka dawladdu masaajiirta ay dhaqaalaheedu ka soo galaan ay wax ku wado waa kharaajkaas fayga yani xoolaha aan wax dhaxla lahayn sakada soomaalka intaasaana ka badanba ka badanba cashuurtani marka booska sakada la geliyay iyo macnaa waxa weye yani kuwaas aan hada soogo wanaxwihi waxaa kaloo isagana waajibkiisa waajibaadka saaran ka mida wasarfi fi minhaajin wasarfi zinaaj wuxuu ka wadaa xoolaha uu soo qaaday muslimiinta ka soo qaaday waa inuu ku bixiyo jidkii shareecadu sheegtay jidkii sharca minhaajku waa adariiqa sharciya dariiqii sharciga ahaa waa inuu ku bixiyo waxay rasuulka la yidhi sal alay slam ina aqwaaman yatakhawaduuna fi maali illah bigayri xaqin lahum الnaaru yowma alqiyamati bu nabi sal lay slam waa xadiidka bukhaari wuxuu nabi sal alay slam rag xoolaha ilaahay iska dhexgelaya oo sida iyagu rabaan isaga tasarufaya jidkii shareecada ugu talagashayna aan marinaynin kuwaasi maalinta qiyaamada naar bay leeyihin bu rasulku yuri sal lay slam madaxan marka xoolaha iskaga fataalaya xoolaha ku fataalaya say doonaan ka yeelaya yani marna iskaga faakihaysanaya marna ku ciyaaraya waa mustixil la iskaga dabeemaan doono ma aha xaq uma laha meeshii ku bixiyay waa in lagu bixiyo maarakaas wasarfi fi minhaji walaa jinama maarmi maarmid can imaamin hogaamiye xaggiisa laga maarmo liummati lislaami islaamka ummadiisa uma sugnaanin fii kulli casrin wakti kasta oo kaana ahaaday yazid buu mu difaacayaa imaamkaasi canhaa ummadda xaggeeda wuxuu ka difaacayaa kulli di kulla dii juxuudin diidda mid u saaxiiba dhammaantii waa gaal ah gaal oo dhan waa inuu ummadda ka difaaco wayactani wuxuu u qastayaa oo ku dadaalayaa bilghaswi duulidda la duulo lijihaadka in istaaj walxuduudi wa iqaamati lxuduudi buu iyadana ku dadaalaya xuduudda istaajinteeda macnaa waxa weye jaraasiintaas iyo cudurrada daafiliga ah inuu ka hortago wa ficli macruufin buu ku dadaalayaa shay wanaagiisa shareecadu sheegtay samayntiisa isaguna waa inuu sameeyo ummaddana waa inuu amro oo sameeyida wa tarki mukrin shay shareecadu inkirtay oo diiday ka tegitaankiisana wuu ku dadaalaya ayib wa nasri madluumin ka laga gardaran yahay uhiilintiisa waxa laga gardaran waa inuu xaqiisa u dhiciyo oo ka laga xoog badan yahay ka ka xoog badan uga qaado sidaas waa maxkamadii wey wa qamci kufrin iyo gaalka kufriga yacni gaalnimada madax ka garaacideeda iyo jebinteeda gaalnimada iyo macaasida iyo dunuubta iyo bulshada gudaheeda waa inuu ka ilaaliyo wa akhdi maalil fayi waxaa kaloo uu u qastayaa oo ku dadaalayaa akhdi maalil fayi faya xoolaha la yidhaahdo qaadi dooda walkharaaji iyo kharaajka xoolaha la yidhaahdo xoolaha kharaajka ladho qaadidooda ayuu ku dadaalaya iyo wanaxwi kharaajkaasi wixii lamida waxaa lamida saan sheegnayba xoolaha aan la garanayn ruuxi iska laha iyo xoolaha wax dhaxla aan lahayn wasarfi waxaa kaloo uu ku dadaalayaa asarfi yacni iilid xoolaha inuu u ilo ku bixiyo fii minhaajin ay fii minhaaji shariica dariiqa iyo jidkii shareecadu ugu talagashay halkaa inuu ku bixiyana iyadana wuu ku dadaalayaa waajibaadka iyo mas-uuliyaadkaasi waa kuwa saaran ninka madaxda ee muslimka ah wa nasruhu bilnasri waalijmaaci wa qahrihi faxul can iltibaaci nasruhu imaamka joojintiisa bilnasri nas buu ahaaday waalijmaaci ijmaac iyo wa qahrihii iyo qasbidiisa ee faxul faxul يعني كفروا أما تقول كرتون عن الخداع خيانة خيانة حقيقة halka bilka wuxuu kaga hadlay duruqda ama qaababka imaamka muslimiintu uu ku yimaado oo lagu keeno saddex dariiq buu noo sheegay dariiqa koobaad iyo qaabka koobaad waxa weeyaan binnafsi nafka wuxuu ka wadaa imaamkii isaga ka horreeyey ninkii ka horreeyey ayaa magacaabay oo markuu isagu dhimanayay ayuu ka dardaarmay oo wuxuu yidhi haddii aan dhinto muslimiinta booskayga waxaa u gelaya oo madaxdu noqonaya hebel nafs baa la ydhahdaa midda iyada ayib ninkaa iyo tusaale waxaa u noqon kara ficilkii abubakr sidiiq radi allahu canhu sooma abubakr sidiiq markuu xanuunka ku yimid ummadda wuxuu u dardaarmay oo uga tegey cumar sooma cumar buu uga tegey saxaabaduna waa ku waafaqeen ijmaac wey marka isku waafaqay marka inuu ninka madaxda muslimiinta markaa hor joogaayo oo nin ka mida ummaddaasi u magacaabi karo oo uu dhihi karo hebel baan hawshii kaga tegay sidaa waa ku yimaadaa imaamku waana ku imaan karaa waana ficilkii cumar saxaabaduna wax ku inkaray ma jiro ficilkii waxaan dhihi lahaa abubakar